bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa oo kuwada ugu door koran akhayaare waxaa ka mid ah mucaaradka dowladda soomaaliya oo shuruud ku xidhay ka qaybgalka shirkii ay ku baaqday xukuumadda soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir anaduq magaalada xasan maxamed xuseen mugaab oo dhagax dhigay dhismaha wadada cabdiqaasime degmada wadan ee gobolka banaadir golaha shacabka oo melmaryihiin sharciyeedka macdanta iyo saadaasha hawada iyo cimilada faahfaahina ka soo baxaya qaar ka tirsana al-shabaab oo lagu dilayay jibbada hoose warka caalamkana waxa aad ku dheegaysa doontaan turkiga oo ka hadlay inay suurtagal tahay in israa'iila ay weerar ku qaado
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilownay mucaaradka soomaaliya ayaa shuruuda ku xiray ka qaybgalka shirkii ay ku baaqday xukuumadda dowladda soomaaliya axmed xasan ayaa faahfaahinaya golaha mustaqbalka soomaaliyeed oo shirar uga socday magaalada nairobi sidoo kalena kulamo la qaatay xubnaha wakiilada beesha caalamka ayaa soo saaray war-saxaafadeed dheer oo ay si cad uga hadleen shir qaran uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh uu ku dhawaaqay in uu ka furmayay magaalada muqdisho kowda februari sannada labada kun lix iyo labaatanka kaasoo ay xukuumadda si rasmi uga casuuntay golaha mustaqbalka soomaaliyeed war-saxaafadeedkan ayaa yimid kadib markii golaha mustaqbalka ay heleen warqad rasmi oo kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya kuna taariikhaysaneed sagaal iyo tobanka janaayo sannada labada kun lix iyo labaatanka taasi oo lagu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku dhawaaqay gobol wadatashi qaran oo diiradda lagu saarayo midnimada ummadda wadajirka dalka dardargelinta hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka dalka golaha mustaqbalka soomaaliyeed ayaa xusay in madaxweynuhu horey shirar noocan oo kale ugu dhawaaqay inta uu socday shirweynihii ka dhacay magaalada kismaayo siddeed iyo tobanka ilaa labaatankii diseembar sannada labada kun shan iyo labaatanka halkaasi uu madaxweynaha ku muujiyey rabitaanka in la qabto shir loogu arrinsanayo arrimaha mustaqbalka siyaasadeed ee dalka qolahu waxa uu sheegay in labaatanka janaayo sannada labada kun lix iyo labaatanka uu si rasmi u helay xog ku saabsan shirkaasi islamarkaan uu arkay in shirka la iclaamiyey uu yahay mid laga maarmaan u tahay in si qoto dheera loo qiimeeyo maadaama uu taabanayo arrimaha masiiriga ee ku saabsan dowladnimada soomaaliya golaha mustaqbalka soomaaliyeed ayaa si cad u muujiyey inay aada uga walaacsan yihiin tallaabooyinka ay sheegeen in madaxweynaha u qaaday dhinaca dardargelinta dastuurka iyagoo sheegay in arrintaasi ay hakad ku samaynayso shirarka la filayay in dhawaanahani ay furmaan iyo sidoo kaleeto horisocodka doorashooyinka dalka golaha waxa uu si cad u adkeeyey in ay laga maarmaan u tahay in madaxweyne xasan sheekh uu qaado tallaabooyin u gogol xaaraya in shirku uu ku dhaco jawi kalsooni leh iyo mid niyadsimi leh wadahadaladuna ay noqdaan kuwo midho dhal ah si gaar ahaanna saameyn ugu yeesha qodobadan soo socda kow inuu gebi ahaanba joojiyo wax kabeddelka dastuurka ku-meelgaarka ee federaalka ee labada kun labiyo tobankii labo in ajendayaasha laga wada hadlay ay yihiin kuwo mudnaanta koowaad u leh xaaladda dalka ka jirta gaar ahaan amniga la dagaalanka kooxaha al-shabaab iyo daacish saddex in heshiis loo dhan yahay laga gaaro hanaan doorasho ay ku dhacdo doorashada hay-adaha federaalka afar xaaladda midnimada iyo wadajirka dalka shan xaaladda abaaraha ka jirta guud ahaan dalka soomaaliya golaha ayaa waxa ay sheegeen in guddiga farsamada golaha mustaqbalka soomaaliyeed uu hogaamin doono xildhibaan cabdulaahi abukar xaaji cabdulaahi carab oo horey usoo noqday wasiirka waxbarashada soomaaliya golahuna waxa ay sheegeen in loo xirsaaray wixii diyaargarow dhinaca farsamada ah war-saxaafadeed dhowaan kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in iyadoo laga duulayo tala soo jeedinta madaxweyne xasan sheekh ay casuumaad u fidiyeen golaha mustaqbalka soomaaliyeed sidoo kale xukuumadda ayaa waxa ay sheegtay iyadoo tixgelinaysa dadaalada lagu xoojinayo midnimada iyo ummadda wadajirka dalka taabgelinta dimuqraadiyadda ku dhisan wadatasha iyo isu tanaasul islamarkaana tixraacaysa qodobkii lixaad ee baaqii golaha mustaqbalka soomaaliyeed ay kowda februari furi doonto gobol wadatashi qaran oo ka dhici doonta muqdisho qabankaabada shirka ayay xukuumadda waxa u xilsaartay guddi wasiiraha uu hormuud u yahay wasiirka cadaaladda ee arrimaha dastuurka xasan macalin waxayna golaha mustaqbalka ugu baaqday in ay magacaabadaan cidda dhinacooda u xilsaaran qabanqaabada shirka si loo lafaguro ajendayaasha shirka una noqda mid midho dhala golaha mustaqbalka soomaaliyeed ayaa hadda soo saaray war-saxaafadeedkan falanqeeyaasha siyaasadda ayaa sheegaya in ay arrintaani ay tahay mid la doonaya in hore loogu dhaqaajiyo shirarka doorashooyinka ku saabsan ee dhowaanahan la filaya in muqdisho ay ka dhacaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mungaaba ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada cabdiqaasini ee degmada hodane ee gobolka banaadir aanas soomana inuu faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka banaadir anaaduqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha mashruuca waddada cabdiqaasin ee degmada hodan ee gobolka banaadir waddadan maristeeda waxaa dhibaato badan ku qabay dadka shacabka iyo gaadiidka isticmaala waddadan munaasabadda dhagaxdhigga dhismaha waddada cabdiqaasin ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka degmada hodan iyo qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan degmadaasi ugu horeyn mid ka mid a dadka deegaanka ayaa warbaahinta la hadlay
waddadan waa waddo istaraatiijiya magaalada markii loo fiiriyo gaar ahaan degmada hodan waa waddo isku xirta xaafado waaweyn muddo badan ayay dayacneed oo aan waddadan la dhisin maritaankeedana dhib ku ahay waddadan meesha haddeertaan la xarig jaraayo waxaa ku yaalla kambaniga weyne beeko iyo jaamacadda joogkey iyo maxaan ku idhaahdaa kambaniyo kaleeto oo waddada kusii xidhiirsan ilaa isbitaallada waaweyn sii gelaya maritaankeeda mararka qaar waxaa dhacaa in bacaad uu samaysmo xilliga uusan roob ku da-in oo waddadii maritaankeeda uu dhib noqdo waxaa farxad gooniya noo ah annagoo ku hadlaynaa guud ahaan afka degmada hodan gaar ahaan bahda degmadan hodan bahda waxbarashada afkooda anagoo ku hadlaaya waxaan leeyahay maanta waa noo muhiim waddadan xariirjarkeeda gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir cali faale ayaa sheegay in dadka muqdisho gaar ahaan dadka ku dhaqan degmada hodan ay dhibaato badan ku qabeen marista waddadan mudana guddoomiye waddadan sidaad og tahaba waa waddo halbowlaha waxay isku xirtaa ganacsiga iyo isbitaallada iyo iskuulaadka iyo jaamacadaha ku yaalla waxaa ku yaalla xarumo waaweyn sida laguu sheegay waxaan ugu magac darnay madaxweynihii dalkan xilligii burburkii ka bacdi dalkan dowladnimada ku soo celiyey casriga cabdiqaasin salaad xasan oo ah hooygiisii oo ku yaallo haddaan lays xusin dee waxa waaye dee qof walba maalinu dowladnimada joogaa ruuxaaga meelo badana lagugu magac dari doonaa intaad qabatay awgeed sidaa darteed mudana guddoomiye waddadan waa laba seed sida aa ka muuqan doontaa gadaashaada boorka ku jira mashabiyada casriga haysataa qayb ayaa beero loo reebay oo la rabaa in dhir lagu beero dhexdeeda beeraa lagu beeri doonaa waa waddo si casriya sidii moodalka hadda waddooyinka gobolka banaadir aada u casriyeyd ayay la jaan qaadi doontaa gudoomiyaha gobolka banaadir anaaduqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaaba oo goobta ka hadlaya ayaa si rasmi a u sheegay in waddadan dhismaheedu uu dhowaan bilaaban doono isagoo toddoba maalin u qabtay dadka soo galay waddada cabdiqaasin ee degmada hodan ee gobolka banaadir
waddadan haddaad arkaysaa weyni ka badan leh waxaa laga yaabaa meelaha qaar inay guryo si cashwaaya u soo galeen waa midda jamhuuriye lagu sameeyo kale jamhuuriya soddon ay ahayd qaybteeda koowaad qaybta ka labaatan shan ay ahayd waxaan u tagnay wax ka yar labaatan yacni nin walba waa iska soo geliyey fise warqad been fise fisia waddada lagu cunay bilmunaasaba aniga gobolkaa markii lamaadaan soo mara waaye dadkii la shaqeeyna waa ogyihin warqadahaygina waa yaallaan nootaayinkuna waa yaallaan labadii kun afar iyo tobankii shan iyo tobankii markaan joogay weligay fise ma saxiixin weligay fise ma saxiixin haddana fisi kastoo lay keena waa diiday sabab sideedaba fisi haddaad maqasho waa qaadicu dariiqnimo waay qaadicu dariiqa ma aha ninka kaliya qoriga heysta isbaarada dhigahay ma aha waddo babliga ahee dadka ka dhexayso oo maslaxa caam ah oo gurigana xaq uu ku leeyahy kana xaq uu ku leeyahay adigana soo cariiri sidee tidhaahda anaa intaan dhisanayo dhexaqdaraa qaadad u haysaa marka haddaa adigii kistaas qaadatid qofkii kaleo dhinacan ka soo jeedan uu kistaa qaato macnaheedu marka waddada waa xihanta waay waddada waa xihanta waay golaha shacabka ayaa meelmariyey sharciyeedyada macdinta iyo saadaasha hawada iyo cimilada maxamed deeq yuusufa ayaa inuu faahfaahinaya mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jubuudda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ah ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa ee magaalada muqdisho kulanka xildhibaanada ayaana waxaa shir gudoominayey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe kooramka kulanka xildhibaanada ayaana wuxuu ku furmay boqol afartan iyo afar xildhibaan ugu horeyn mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa akhrinta saddexaad waxa ay marsiiyeen hindis sharciyeedka macdanta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana guddiga kheyraadka ee baarlamaanka soomaaliya uu la wadaagay warbixinta faahfaahsan ee ku saabsan hindis sharciyeedkaas mudanayaal sharcigani wuxuu marayaa akhrintii saddexaad guud ahaan waa sagaashan iyo lix cutub iyo sideed iyo sideed iyo toban cutub iyo sagaashan iyo lix qodob akhrintii labaad iyo tii koowaad soo tala soo jeem tala soo jeedimihii xildhibaanada waxaa ka dhalatay in koob iyo soddon qodob ama faqradood oo ka mid ah la sameeyo sixid iyo toosin halkaa afar ka midana la sameeyey tirid la sameeyey intaasi kadib mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa cod u qaaday hindisharciyaadka macdanta waxaana ogolaatay boqol afartan iyo kow xildhibaan laba xildhibaan ayaana diiday halka hal xildhibaan uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe boqol afartan iyo afar aamus hal qof diido laba qof boqol afartan iyo kowna waa ogolaadeen sidaa daraaddeed hindi sharciyeedka macdanta jamhuuriyadda federaalka hindisharciyeedka la keenay waa ansax sidoo kale mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa cod gacantaag ah u qaaday hindi sharciyeedka saadaasha hawada iyo cimilada waxaana ogolaatay boqol afartan iyo kow xildhibaan halka saddex xildhibaan ay diideen mana jirin wax xildhibaana oo ka aamusay waa kan mar kale sheekh aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka oo ku dhawaaqaya hindishareedkii u dambeeyey yaan ku dhawaaqaynaa koorumka waxba iskama bedelin dadka waxna kuma soo darfin waxna kama bixin aamus ma jiro diidi saddex qofood boqol afartan iyo kow cagbashay sidaa daraaddeed waa ansax ugu dambeyntii guddiga kheyraadka ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradaha soo diyaariyey hindi sharciyeedyada la horkeenay maanta xildhibaanada golaha shacabka welibana ay meelmariyeen iyagoona ka warbixiya muhiimadda iyo ahmiyadda ay u leedahay dalka hindi sharciyeedyada maanta ay xildhibaanadu ansixiyeen xildhibaanada sharaftale waxaan uga mahad celinaynaa ansixintii ay ansixiyeen ansixintii ay ansixiyeen sharcigan oo baahi weyn loo qabay ya sharcigan oo baahi weyn loo qabay annagoo kala tashanay sharciyaqaano dowlad goboleedyada sharciga hore waxaad ku mahadsantihiin sharcigaasina mee mariseen oo looga badbaadi doono sida sharci darrada ee hadda loo maamulo macdanta marka aadaad mahadsantihiin asalamu calaykum waxatullah barkatu bismi illah guddoonka iyo xildhibaanada sharafta le waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo dhisidda hay-adda adeega hawaasha hawada oo la ansixiyey runtii aada aada loogu baahnaa baahi weyna loo qabay hay-addan in la dhiso waxaan idinka mahad celinaynaa waktigiina aad geliseen iyo saa noo sharafteen oo wasaaraddani way ku mahadsan tahay shaqada ay kasoo qabatay waana mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan idinkaga mahad celinaynaa inaad noo ansixiseen sharcigan oo baahi weyn ay jamhuuriyaddu u qabtay sharciga maanta aad ansixiseen guddiga aan iyagana si gaara ugu mahad celinayno wuxuu wuxuu soo bilaabmay uu shaqaynayay ilaa kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii marka maanta in ay guddidii wax ka bedelaan oo dhinacyo badan laga taabto waxay faa'iido weyn u keeni doontaa shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee macdanta isticmaala ee aan weli si horumarsan u shaqaynin ee macdantooda maaragtay garbararatada u joogto oo aan sharciyo u haysanin ee aan u horumarsanayn sharcigan kadib wuxuu u saamixi doonaa inay helaan xuquuqdoodii sharci iyo xuquuqdoodii ka faa'iidaysiga khayraadkuu ilaahay siiyey aad baad ugu mahadsan tihiin dhammaan xildhibaanada sharafta leh waana idinkaga mahad celinaynaa ka wasaaradda batroolka iyo macdanta ahaan mahadsanidin waxaan aada iyo aada idinkaga mahad celinayaa waajibka aad ka gudateen maanta tiir ka mid a tiirarka lagu dhisayo hay-aadka faahfaahin oo ka soo baxaya qaar ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay jubbada hoose daahir cabshir ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaadooska danab oo kaashanaya kuwa maamulka jubbaland ayaa waxa ay weli howlgalla ka dhanaa dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ka wadaan deegaana ka tirsan duleedka fog ee kudhaa halkaas oo dhowaan uu ka dhacay dagaal xoogan u dhexeeya ciidamada dowladda iyo sidoo kale dagaalamayaasha ururka al-shabaab howlgalladii ugu dambeeyay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa maamulka jubbaland ay ka sameeyeen deegaanadaas ayaa waxay ka heleen afar iyo labaatan meydad ah oo dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay halkaasi kaga carareen waxay sidoo kale ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen laba xubnood oo dhaawaca kuwaas oo ku dhumaalaysanayay dhulka hawdka ah ee kudhaa sidoo kale ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee kuwa maamulka jubbaland ay intii howlgalkaasi ku guda jireen waxa ay ku dileen afar xubnood oo ka mid ah dagaalamayaasha ururka al-shabaab kuwaas oo ku dhumaalaysanayay dhulka hawdka dhanka kale ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa ku guda jira raadinta horjooga ee fu'aad shongole oo la xaqiijiyey inuu dhaawaca dhinaca madaxa uu qabo kaasoo ka soo gaaray dagaalkii ciidamada dowladda iyo dagaalameesha ururka al-shabaab ku dhex maray deegaanka gudhaa horjoogahan in muddo ah ka tirsanaa dagaalameesha ururka al-shabaab ayaa la wariyey inuu qayb ka ahaa dagaalkaasi iyadoona ciidamada dowladda ay iminka ku raad joogaan howlgalladan isdaba joogga ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee lagu xaqiijinaya amniga laguna ciribtirayo dagaalamayaasha al-shabaab ee ku dhumaalaysanaya deegaanada miyiga ah kadib markii la dilay inta badan maleeshiyaadkii kusoo duulay deegaanka gudhaa halka aad naga dhegeysaneysaan waa riidow joor markana warka caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay inay jiraan calaamado muujinaya in israa'iil ay weli raadanayso fursad ay ku weerarto dalka iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa ka digay in tallaabo noocaas ah ay ay soo xumeynayso xasiloonida gobolka wuxuu yidhi waxaan rajeynayaa in ay mas-uuliyiinta israa'iil qaadan doonaan waddo kale laakiin xaqiiqda waxay tahay in israa'iil ay raadinayso fursad ay ku weerarto iiraan ayuu wasiirka arrimaha dibadda turkiga ku yidhi waraysi uu dhiibay jimcihii hore wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa ka hadlay aragtida ankara ee waxyaabaha ka socda iiraan isagoo sheegay in turkigu uu danaynayo xasiloonida gobolka iyo ammaanka islamarkaana uu kasoo horjeedo faragelinta military ee loola doonayo iiraan dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawa inaga soo gaarayna waa naga intaa waxaa warka idin socodsiinayay anigu cabdiqaadir maxamed imaana ciddu warka iyaga seegana waxay diiba ugu daalacan karaan barta ayna facebook ku leenahay radio jor sidaas iyo nabadgelyo